ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday isbaaro ciidamada dowladda federaalka u tiila degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa ku warmaya in xalay rag hubeysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar culus ku qaadeen goob isbaaro ah oo ay ciidamada dowladda federaalka ah u tiila degmada yaaqshiid isbaarada la weeraray ayaa waxa ay ciidamada dowladda u tiilay warshadii hore ee xeela bariise ciidamadan ayaa markii ay rasaastu ku bilaabatay goobta ay eebanayeen iyadoona la rumaysan yahay in khasaare la gaarsiiyey ciidamadan walow aan tafaasiil dheeraad ah laga helin qaybo ka mid a degmada yaqshid ayaa laga maqlayay rasaasta la isku adeegsanaya dagaalkan iyadoona goor dambe meesha ay howlgallo baaritaano ah ka sameeyeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk kuwaas oo aan wax natiijo ah laga soo saarin